sidaad warkaba ku maqlayseen wararka ka imanaya dalka kenya ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay u muuqato inay bilaabeen weerar ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan suuqa ganacsiga ee westgate ee ku yaalla bartamaha magaalada nairobi suuqa ayaa tan iyo maalintii sabtidii waxaa gacanta ugu jiray rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ee soomaaliya waxaa la maqlayay israsaaseyn iyo qaraxyo waaweyn iyo weliba qiiq ka soo baxaya dhismahaasi sarkaal u hadlay ciidamada booliiska ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay soo furteen qaar ka mida dadkii meesha ay ku haysteen dadkii weerarka soo qaaday in ka badan sagaal iyo lixdan qof ayaa dhintay tiro ka badan boqol iyo toddobaatanna way dhaawacantay magaalada nairobi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere maalintii saddexaad ayay weli haystaan dhaqdhaqaaqyo la sheegay in ay ka tirsan yihiin al-shabaab aqalka weyn ee westgate inkastoo ciidamada dowladdu goordhaweyto la sheegay in ay qarax weyn ka sameeyeen ruufka ama qaybta sare si ay markaasi u gudagalaan badbaadada xubnaha weli ku harsan goobtaasi laba ka mida dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka dagaalamaya gudaha westgate ayaa ciidamada qalabka sidee waddanka kenya ay ku dileen goordhaweyto gudahaasi sida uu sheegay wasiirka amniga gudaha ee waddanka kenya ciidamada kenya ayaa sheegay in ay tallaabadii ugu dambaysay ay ku soo afjarayaan dadka naftooda halkaasi lagu haysto ay bilaabeen telefishinada iyo warbaahinta waddanka kenya gaar ahaan jaraa'idka ayaa lagu muujinayaa muuqaalo la soo ururiyey oo naxdin leh siddeed iyo afartankii saacadeed oo lasoo dhaafay iyadoo kun ka mid ah dadkii gudaha ku jiray lasoo badbaadiyey sida uu sheegay sarkaal u hadlay waddanka kenya ilaa iyo haatan saxaafadda ayaa aad looga durjinayaa afaafka hore ee deegaankaasi kadib markii habeen hore mid ka mid a saxaafadda kenya uu ku dhintay rasaas halkaasi ka dhacday waxaa kale oo la sheegayaa in ay aad u soo kordhayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee waddanka kenya ee iyagu ku gaaf wareegaya dusha sare iyo hareeraha dhismaha westgate ilaa iyo maalintii sabtidii taliska booliiska ayaa iyagu sheegay inay soo afjarayaan weerarkan maanta saacadaha haatan fooda inagu soo haya iyadoo maxkamadda caalamiga ee i c c na ay sheegtay inay dib u dhigtay dacwaddii ka dhanka ahayd madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya william ruuto toddoba maalmood isagoo gelinka dambe ee galabta isagana la filayo ama caawa inuu soo gaaro dalka kenya si uu uga qayb galo aasaska munaasabadaha taageerada iyo dagaalka ka dhanka argagixisada ee dadka reer kenya westgate weli lagu haysto maalintii axadda ee shalay ayaa la sheegayaa in la badbaadiyey dad fara badan marka loo eego maalintii ka horreysay hase yeeshee ciidamadan la sheegay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqyo soomaaliya ka dagaalama ee westgate iyagu ku guda jira ayaa iyagu sheegay inaanay cidna waanwaan la garayn ugu yaraan siddeed iyo lixdan qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen boqol iyo konton dad ka badanna ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda reer karooska waddanka kenya maanta waxay ahayd maalintii ugu ballaarayd ee kumanaandadii ay safaf dhaadheer u galeen in ay dhiiggooda ugu deeqaan dadka cisbitaallada yaalla iyadoo cabaas guuleedna uu ka hadlay waajibaadka dadka reer kenya dadka ilaa iyo haatan iyagu markaasi dhiiggooda bixiyey iyo maalmaha ay socon doonto isagoo saxaafaddana ku tirtirsiiyey inay ku dadaalaan inay ka raaridaan dadku inay dhiigga ay bixiyaan afhayeenka ciidamada qalabka sida ee waddanka kenya cyrus uguna ayaa isaguna sheegay in afar ka mid a ciidamada qalabka sida dhaawacyo fudud ay ku soo gaareen dagaal maanta ku dhex maray dhaqdhaqaaqyadaasi iyo ciidamada dowladda gudaha dhexe ee westgate al-shabaab ayaa iyagu horey u sheegay inay weerarkaasi iyagu ay qaadeen islamarkaana ay sii wadayaan maadaama ciidamada kenya sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka ay gudaha u galeen goobo ay kismaayo ka mid tahay iyagu ay ka talinayeen dhaqdhaqaaqyada al-shabaab waxaa kaloo ay goobaha ay wax ku soo bandhigaan ay ku sheegeen inay mas-uuliyaddaasi iyagu leeyihiin ayna sii wadayaan dagaalkaasi yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
danjiraha soomaaliya u fadhiya kenya maxamed cali nuur ayaa shalay ka qayb galay kulan madaxweynaha kenya uhura kenyatta uu la yeeshay qaar ka mid a danjirayaasha dalalka afrika u fadhiya magaalada nairobi kulankaasi ayaa diblomaasiyiintaasi waxaay madaxweyne kenyatta uga tacsiyeeyeen dhibaatada ka dhacday suuqa westgate yaasiin ciise wardheere ayaa mar kale waraysi la yeeshay danjire maxamed cali nuur waxaana uu wax ka weydiiyey aragtida dowladda soomaaliya ee weerarkan la xiriira
yaasiin waa mahadsan tahay maalinta saddexaad ayaa lagu jiraa annaga ka dowlad ahaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka ra-isul wasaaraha dowladda kulli aad bay udhaleece u dhaleeceeyeen arrintii meesha ka dhacday shalayto aniga iyo ambasadaro afrikaan ah ayaan la kulanay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo aan tusnay saan tusaan u taageersannahay aniga waxaan ahaa dadkii meesha ka hadlay saddex qofood mid ka mid ayaan ahaa oo meesha ka hadlay aana u sheegay in dowladda soomaaliya ay garab taagan tahay sidii shalayto ay dowladda kenya na istaagtay aan u garab taagannahay wixii karaankeenna aan la qaban doono madaxweynahana wuu soo dhaweeyey kulamo kala duwan oo aad la yeelatay ee dowladda waddanka kenya iyo kuwa dadka soomaalida halka ku dhaqan ayaa waxaa ka dhex muuqanayay dadaal eh, taageero ama dhiig la bixinayo ama eh, moral support xagga niyadda laga taageerayo arrimahaas ee ka war Eh, waa runtaa way shalayto een saan u tusno inaan taageersanahay dowladda kenya dhinac taagannahay ayaa waxaan ka qayb galay een barnaamijka dhiig bixinta oo aan shalay dhiig aniga aan bixiyey waxaan kaloo aan la hadlay oo aan mataqaanaa soomaalida dega waddanka kenya gaar ahaan nairobi ayagana aan ka codsaday inay qayb ka qaataan maanta ayaa mataqaanaa jaaliyadda iyo iyo eh, ganacsatada een guddiga ganacsatada ee islii ay qabanqaabinayaan een in la sameeyo een arrintaas dhiig bixinta ah insha allah tacaala waxaan jeclahay inay maanta dhacdo taasna waxay tusi doontaa een dowladda kenya iyo dadka reer- reer kenya in soomaalida halkaan degan ay dhinac taagan yihiin taageersan yihiin waxaad ka mid tahay eh, danjirayaasha ee afrikaanka ee aqalka madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha waddanka kenya waxaana tilmaantay in mowqifka dalka soomaaliya uu yahay sidii soomaaliya ay u taageereen kenya si lamid inaad u taageereysaan Eh, marka arrimaha isla soo qaadeen maxaa ka mid a Een, waxyaabaha uu soo qaad waxaa ka mid ahaa in een, isku raacnina in madaxweynaha een, uhuru kenyatta uu meesha uu ka sheegay in een, dadka waxaan sameeyey ay yihiin dad mataqaanaa een, argaxiso ah een, inaan wanaagsaneen in la yidhaahdo waa soomaali ama waa waa muslimiin een, diinta muslimkan ay waxaas ogoleen een, taan aniga waa soo dhaweyn waan ku raacnay sababtoo ah dadka waxaan sameeyey lama dhihi karo waa dad muslimiin ama soomaali een, marka in la la dhaho keliya waa burcadbade- ba- waa- waa argaxiso keliya ayaa wanaagsan marka waana soo dhaweyna annaga Eh, mar kasta oo dhibaatooyin noocaani ah ay dhacaan eh, dalka kenya waxaad moodaa in eh, la bartilmaameedsado dadka muslimiinta ama dadka soomaalida Eh, taana arrimahaad kala hadashay ee ma ku jirta Een, taa shalaan ka hadlay oo aan een, idaacadaha aan oo kenya tviyada ayaan ka hadlayay Een, waxaa jiray daraato markay wax bilowdeen in idaacadaha qaarkood ay dhahayeen een, dadka waxaan sameeyey waa soomaali waa shabaab Een, marka waxaan kaga digay oo aan u sheegay in ayna wanaagsaneen in la sameeyo waxa loo yaqaano profiling Een, uh, oo aan ka codsaday dowladda kenyana official waa uu sheegay Een, dowladda kenya way soo dhaweysay Een, dowladda kenyana waxay ka codsatay ee ku tiri idaacadaha inaanan inta laga dhameynayo operationka hadda socda inaanan dadka la dhihin waa hebel iyo waa hebel la joojiyo taana waa soo dhaweynaynaa sababtoo ah waxaan waxaan sameeyey waa argixiso weeye ee waddan ama cid maaha Eh, saacadihii ugu dambeeyey ayay sheegeen eh, ciidamada amniga ee waddanka kenya inay soo afjarayaan howlaha ka soconaya westgate iyadoo in ka badan kun qofna la sheegay in laga soo badbaadiyey marka wadamada halkan ku sugan safaaradahooda iyo eh, diblomaasiyiintoodu dadkooday la hadlayaan oo baaqiyay jeedinayaan Eh, baaqa aad u jeedinaysa dadka soomaalida muxuu yihi baaqaa aan jeedinaya waxa weye inay isdejiyaan in ay mataqaanaa sharciga dhowraan in ay israeliyaan annaga ka safaarda ahaan markii waxaan dhaceen een, waxaan ku jirnaa hagan oo dadka ilaahay dhama keena haddii wax ku dhaco inaan mataqaanaa een, wax la qaban ayaan u joognaa waxaan mar kale dhihi lahaa isdejiya Eh, ganacsatada soomaalida ayaa eh, aada soo qaaday inay ka qayb galayaan iyo guud ahaanba jaaliyadu xagga eh, dhiigga waxaa kaloo socda barnaamij lacagtan mbesa la yidhaahdo oo ilaa iyo toddoba iyo toban milyan haatan gaaraysa dadweynuhu ay ku deeqayaan Eh, ma jirtaa gargaar xagga dhaqaalaha oo ama raashin ama waxyaabo safaarad ahaan ama dowladda eh, soomaalidu ay kaga qayb galayso barnaamijka ganacsada isli een, een, aad iyo aad bay isku isku qabanqaabinayaan een, barnaamijka way ku jiraan waxay hadda kan ugu horreeya hadda ay ku jiraan waxa weeye barnaamijka dhiig bixinta oo aan aad mataqaanaa ugu mahad celinayno
kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka kenya maxamed cali nuur ameerika oo uu waramayey wariyaha v o a ee magaaladaasi yaasiin ciise wardheere